بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته in sha allahu tacaala waxaynu kelimaad iska odhan doonaa dowr الshabaabi fi اlxayaa ama ninka dhalinyarada ah iyo nolosha dowrka uu ku leeyahay dhalinyaronimadu waa wakti cumriga ka mid a qofka bini aadamkiina cimrigiisu waa ra'samaalka xaqiiqiga uu leeyahay hantida dhabtee aada leedahay waa waktiga aada nooshay waktigaa si aada ugu tijaarayso ama uga faa'iidaysatid ama wax ugu qabsatid ayuunbaa noloshaada oo dhammea intaa tahay aakhirana waxaa ku anfaca waa intaa adduunkana waxaa ku anfaca waa intaa idan cimrigu duuduub ahaan isagoo ah qofka noolba noloshiisii ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxa uu yidhi xadiidku imaamu tirmidi soo wariyay ee xasanun saxiixa ku tilmaamay sheekh ilalbanina uu ku taxsiininayo fi ljaamici asagiir wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laa tazuulu qadama cabd yowma alqiyaamati xataa yus'ala can cumri fima afnaah wa can shabaabihi fima ablaah wa can maalihi min ayna iktasabah wa fima anfaqah wamaada camila fima calim nebigu wuxuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi qiyaamaha qofku mowqifka su-aasha iyo meesha wax la weydiinayo kama dhaqaaqayo ilaa iyo la weydiiyo dhowr su-aalood mooyaane su-aalaha la weydiinayo su-aasha koowaad waxa weeyaan cimrigii alle ku siiyey ee aad dunida kusoo noolayd maxaad ku qabsata cimrigii maxaad ku qabsatay cimrigu ama waktiga waa alle subxaanahu wa tacaala jaanibka kuu siiyey inaad noolaataa waa wakti runtii loo baahnaa in laga faa'iideeyo waa wakti qofku hadduu khasaareeyo aakhiro uu in badan calaacali doono ilahay wuxuu tilmaamayaa gaaladu inay aakhiro odhan doonaan rabbanaa akhrijnaa nacmal saalixan hayra aladii kunaa nacmal ilaahayow naarta naga saar wixii aanu samayn jirnay waxaan ahayn aanu soo samaynay maxay raadacaynayaan waxay raadacaynayaan cumri cusub in la siiyo janis dambe in la siiyo wakti dambe in la siiyo kan maanta aan qiimahaba ku fadhinino dadka intiisa badan hadal iyo sheeko kaga lumay cimrigan aan waxbaba u tirsisnayn ayaa aakhiro wuxuu yahay waxa la tamaninaye ay ku calaacalayaan ilaahayow inlamana sii in noogu dar jawaabtaasina ilaahay wuxuu kaga jawaabayaa nimankaa su-aashooda iyo warsigoodana awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wa ja'akum nnadiir faduquu famaa lilaalimiina min nasiir awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar ilahay wuxuu leeya wa miyaanan cimri idin siinin in qof waantooba uu ku waantoobo sawtii cimriga laydin siiyey baa la leeyahy subxaana wa tacaala oo ciddigaysaana idin timi iska dhadhamiya naarta baa la yidhaahdaa kuwii gaboodfalee dulmi sameeyey aakhiro cidu hiilisa ma lehe waxaa aada u cajiiba bini aadamku maanta hantidii uu haystay siduu qaasilka uga yahy ee uu raadacaynaya hanti aanu haysanin hantidii uu haystee dhabta ahayd ee cimriga ahayd kaafil buu ka yihi wax kalena wuu tamaninayaa wax kalena wuu raadacaynaya wixii alla siiyeyna uma muuqdaan in cumrigu ku baxo hurdo cayaar cunis intaa uu ku dhammaadaa waa waxaadu liita idan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay aakhiro waxaa la isweydiinayaa afar su-aalood ama dhowr su-aalood midi waa cumrigii iyo wixii aad ku qabatay midina waa dhallinyaronimadaadii iyo wixii aada ku qabatay midna waa xoolaha iyo meeshaad ka keentay ead ka xoogsatay ma xalaal bay ahayd ma xaaraan bay ahayd iyo markii dambe ay ku soo gashay xaqaad ku bixisay ma xalaal bay ahayd ma xaaraan bay ahayd iyo wixii alla ku baray maxaad ku qabatay garaad iyo caqli iyo cilmi iyo aqoon wixii alla ku siiyey maxaad ku samaysay su-aalahan waxaynu arkaynaa inagoo nidhi cimriga waa lagu weydiinayaa haddana qayb cimriga ka mida su-aal gaara wadata waa can shabaabihi fima ablaa iyadoo cimriga duudub ahaan lagu weydiiyey intii aada noolayd waxaad qabatay ayaa haddana waxaa lagu weydiinayaa su-aal kale oo cimriga qayb ka mida ah oo iyadu su-aal gaara sii leh waa waktiga dhalinyaronimada loo yaqaano shabaabnimada waktiga loo yaqaano waktiga dhalinyaradu waa wakti laba liidasho udhaxeeya laba dacti udhaxeeya allahu aladii khalaqakum min dacfin uma jacala min bacdi dacfin quwa uma jacala min bacdi quwatin dacfa washayba yakhluqu maa yashaa wahuwa alcaliim alqadiir ilahay wuxuu tilmaamaya inuu bini aadamka abuuray marxalo u daciifiya inaynu soo maray uma jacala min bacdi dacfin quwa dacfiga dabadi in xoog la siiyey xoogga dabadi liidasho iyo ciro inuu qaadi doono haddana idan marxala weeyaan qofku wuu ugu firfircoon yihi uu jidhkiisu koritaan ku jiro caqligiisu koris ku jiro caafimaadkiisu inta badan fiican yahay wakhtigiisa inta badan uu keligii leeyahay mashaaqisha duniya ay ku yar tahay waa wakti runtii mudan in in badan la isweydiiyo waa waktiga uu qofku xoogaystay walaa taqrabu maala alyatiim ila bilatii hiya axsan xataa yabluga ashudda ilaa intuu ka xoogaysanaya agoonta waxooda aloo daayaa la yidhi waxaan leenahay dhalinyaronimadu waa wakti loo ooyo waa waktigu ninkii gabyayay lahaa fayaa layta shabaaba yacuudu yowman faakbirhu bima facala lmashiibu ilahu maa dhalinyaro mar uun soo noqoto ciro iyo da-i waxa i baday aan uga warramay waa marxalad qofka bini aadamkii uu u baahan yahay inuu si gaara uga faa'iidaysto fatrada dhalinyaronimadu waa fatro wada nashaad iyo waxqabad ah ninka dhalinyaradii hadduu wax ku qanco kullu haalin wa nafiis inuu bixiyaabuu ogol yahay xagga dambe inta badan ma eego ninku markuu gaboobo mahaaligta iyo waxyaabaha dhibtale iyo waa ka soo cabsada suu nabigu tilmaamaya carruurta waa majbana mabkhala waa waxa qofka baqogeliya carruurta oo bukli geliya markaad carruur iyo xaasas iyo islaamo iyo wax ka dambeeyaan talow haddaad adigu dhimato maxay xaalkoodu noqon haddaad intan yaraad hayse ka bixiso maxay iyagu noqon kuwa dambuu ka fekerayaa inta badan noloshiisa cid kale la wadaagta laakiin markuu dhalinyaro yahay inta badan noloshiisa isagaa iskale cid kale oo la wadaagtaa inta ugu badan le ma jirto qofku markuu da- gaadho xidhiidhadiisaa tiro bata oday buu noqdaa dadku la talinayo dadku u talinayo dadka ku xidhiidhadiisaa tiro bata waktigiisa inta ugu badan le waxaa laga yaabaa in dad kale qaato laakiin ninku markuu dhalinyaro yahay waktigiisa o dhan isagaa iskale cidna tale iyo warsi kale uguma timaado waktigiisa oo dhan isaga ayaa iskale waxa uu ku isticmaalaya kastaba aha jire ninku markuu dhalinyarada yahay wuxuu u baahan yahay xooggaasi inuu in badan ka faa'iideeyo oo u dhowr shayba kaga faa'iideeyo inuu garto hadafi alxayaa maxaad u nooshahay maxaad u nooshay maxaad nolosha u joogtaa waxaa laga yaabaa cimriga dadku in badan qaybo ka mid ah inay tartiibiyaan wixii ay ku qaban lahaayeen laakiin ka duuduub ahaan waxay qaban lahaayeen inay ilaabaan waxa laga yaaba inay kuu qorshaysan tahay iskuol dhigo ka bax secondary ka bax jaamacad gal ka bax halkaa kasoo bood qalin jabi shaqo fiican raadi shaqo fiican in la helo waxaad aqbashay inaad usoo gasho maxay labayo toban sano oo iskuola dhowr sano oo jaamacada waxaasoo dhan waxaad usoo socotaa shaqo fiican inaad hesho programmer baatoo intaasi way kugu qafilan tahay laakiin waxaa ka weyn cimrigaaga oo dhan isku duuduubo hadafkaad ka leedahay muxuu yihi waxaa laga yaabaa caawa markaad seexato aroorta wixii aad qaban lahayd inuu kuu qorshaysan yahay idan qorshayaasoo dhami waa qorshayaal kooban oo tirsan laakiin su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan noloshaadoo dhan maxaa kaaga qorsho ah fatrada aada nooshay inaad maxay qabataabaa kaaga qorsho ah aakhira inaad maxay alla la hortagtaabaa kaaga qorsho ah waktigu hadduu qofka ka lumo waa dhib ninku intuu dhalinyarada yahay buu waktigiisii rasmigaa haystaa inuu wax badan ka faa'iideeyo walidalik bay saxaabadu taa dareemayeen waxaa kugu filan xadiidka saxiixa cabdillaahi ibnu camar ibnu caas ayaa wuxuu leeyahay xadiidka ibnu maaja baa warinaya sheekh ilalbanina waa tasxiixinaya saxiixadu kusoo arooriyey cabdillahi ibnu camar ibnu caas ba wuxuu leeyahay jamactu lqur'aana faqara'tuhu kullahu fii leyla qur-aankao dhan baan xifdhiyey buu yidhi dabeetana cimriga ka faa'iiday buu isleeya habeen quran ku akriyay buu yidhi dabeetana nabigaa warkii maqlay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu nabigu ku yidhi inii khashiitu an yatuula calayka azamaanu wantamal cabdillaha waxaan kaaga baqayaa buu nebigu ku yidhi in cimrigu dheeraado oo aada hadhow daashid yani nebigu wuxuu tilmaamayaa camalka kala joogteeya inuu ugu fiican yahay kala joogteeya inuu ugu fiican yahay deetana wuxuu leeya inaad habeen walba sidan u wadi weydaabaa ka baqaya hadhow aada hore u daasho markaasuu wuxuu nebigu ku yihi faqra'hu fii shahr bil ku akri qur-aanka bishiiba mar dhammee saxaabigani muxuu ku yidhi markaa dani astamticu min quwatii wa shabaabi ilaahay rasuulkiisiiyo buu yihi idaah dhallinyaronimada iyo xooggaan ka faa'iidaystay da-baa soo socotay intanaan dhallinyaro iyo xoog ahay intanaan aakhiro shawt weynu jaro aan wax badan qabsado aan ka faa'iidaystay halay daaya buu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo markuu arkay sidii ugu adagiyuu nebigu wuxuu ku yidhi faqra'hu fii cashra haddaba toban ku akri tobankii maalmoodba mar dhamme haddana su-aashii buu nebiga ku soo celiyay isagoo leh dacni astamtic min quwatii wa shabaabi ilaahay rasuulkiisiiyo idaa aan xoogayga iyo dhallinyaronimadayda ku raaxaysta buu ley istimtaac inuu ninkani cibaadaysto oo intanuu dhallinyaro yahay xooggiisa isticmaalo oo caqli iyo awood wuxuu leeyahy o dhan uu isticmaalo oo uu aakhiradiisa dhiso ayuu ku tala jiraa inaan waktigu ka beerdaroobin amase ka lumin buu ilaalinaya saas daraaddeed bu wuxuu leeyahy waxaad idaa ilaahay rasuulkiisiiyo aan istimtaac aan ku raaxaysto dhallinyaronimadaydii iyo xoogayga markaasuu nebigu ku yihi faqra'hu fii cashar waar haddaba toban ku akri waa ku soo celiyay haddana wuxuu leeyahy dacni astamticu min quwatii wa shabaabi ilaahay rasuulkiisiiyo idaas aan weli xoogayga iyo dhallinyaronimadayda ka faa'iidaystay iidaa buu leeyahy markaasuu nebigu suu u waday nebigu wuxuu gaadhsiiyey inaanu dhaafin maxay wakti inta ka yar inaanu ka badinin waxaa la faray fii sabcin baa la yidhi toddoba ku akri markaasuu haddana halkii ka bilaabay dacni astamtic min quwati maxaa meesha ka muuqda marka waxaa ka muuqda yacni saxaabadu sida ay waktigooda uga fekerayeen sida uu u dareemayo dhallinyaronimadan waktigeeda inuu ka faa'iideeyo sida uu u dareemayo inuu kaga faa'iideeyo aakhiradiisa inuu dhiso sida uu u dareemayay cimriga dhallinyaronimadu inay wakti ugu fiican yahay oo aanu ka lumin war dhallinyaronimada waxaad ku garan kartaa siday u fiican tahay ahlu jannaha la yidhi waa dhalinyaranimo so ahlu jannaha lama rabin inay raaxaystaan raaxa kama dambaysta waxa uu nebigu tilmaamaya in ilaahay ku odhanayo ina lakum an tashubuu falaa tahramuu nimcooyinka la siiyey marka la tilmaamaya waxaa la leeyahay waxaa alla idin siiyey inaad dhalinyaro ahaataan oo idan weligiin gaboominba waa la leeyahy subxaana wa tacaala idan dhalinyaranimadu waa noloshaba inta ugu macaan waa nolosha inta ugu xoog badan waa nolosha inta ugu tayada badan leh waa nolosha inta ugu waxqabadka badan leh sida daraaddeed baa ahlu jannaa la yidhi dhalinyaray ahaanayaan ahlu jannuu odayaal jannada joogi maayaan iyo dadada waa da- waaweynitoona dadka ahlu jannaho o dhamme waxay wada ahaanayaan dad wada dhalinyaro ah idan qofka muslimkii wuxuu u baahan yahay inuu cimriga ka faa'iideeyo gaar ahaan waktigiisa dhalinyaronimada inuu ka faa'iideeyo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka inoogu tilmaamaya dhalinyaro waxtar ah oo dulmi ka hor timi oo wax kasta oo xumaa diiday oo geeri iyo wax walba aqbalay ilahay wuxuu tilmaamayaa masalan qur-aanka khaalidkaa lagaga waramaya kuwa maxay asxaabi ilkahf ilahay muxuu ku sheegay inahum fitya aamanuu birabbihim wazidnaahum huda dhalinyaray ahaayeen baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay rumeeyey annanaanu hanuun u kordhinay nebi ibraahim dhalinyaru ahaa markuu wax jejabinayay asnaamtii waxaan diidayay qaluu man facala hada biaalihatina inahu la min alaalimiin qaluu samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim waxaanu maqalnay nin dhalinyaro ah oo hadal hayay asnaamtan burburintoodiiyo waxa kan waxay ahaayeen dhalinyaro kuwii taariikhda dhigay nebi moxamed salawaatu llahi wasalaamu caleyh markii alla soo diray dhalinyaronimada halkii u dambaysuu joogay afartan jir waxay culamada qaar yidhaha waa muntahaheeda laakiin taariikhdan adduun raggii qoray ee mujtamacaadkan duniyeed bedelay saxaabada maxaa umalaynaysaa markaad saxaabo maqasho inta badan waxaa laga yaabaa caqligaaga inay kusoo degdegto rag waaweyn oo odayaal ahaa oo qaado ahaa oo ummad hogaaminaya oo ka rag waaweyn bay ahaayeen oo dad hogaaminayay laakiin dhalinyaray ahaayeen marka da- lagu xisaabtamo abibakar baa u weynaa kooxdii hore islaamtay islaamku uu ku tiirsanaa soddon iyo toddoba jir buu ku islaama cumar bin lkhadaab asxaabi taarikh waxay yidhaahdaan labaatan iyo lix jir buu ahaa cuthmaan waxaa lagu tilmaamaa inuu labaatan jir ahaa bilaal iyabaa ugu weynaa baa la yidhaha cabdiraxmaan ibnu cawf iyo soddon jiray ahaayeen bilaal iyo cabdiraxmaan ibnu cawf soddon jiray ahaayeen cali dhowr iyo toban jir buu ahaa saa wada taqaaniin sacd ibn abi waqaas toddoba iyo toban jir buu ahaa suhayb aruumi sagaal iyo toban jir buu ahaa zayd ibnu xaarisa labaatan jir buu ahaa abu cubayda bn ljaraax dhowr iyo labaatan lix toddoba iyo labaatan jir buu ahaa meelahaasaa lagu tilmaama ragga barh baa la gaadhsiiyey inay koob iyo toban jira ahaayeenba guryahooda lagu shirayay alarqam ibn abilarqam culamaai taarikh qaar ka midi waxay leeyihin koob iyo toban jir buu ahaa berigii gurigiisa lagu shiri jiray inkastoo riwaayadka uu soo aroorinayo imaami dahabi uu ku tilmaamayo inuu sagaal iyo toban jir meelaha da- ku dhadhow inuu ahaa calaa kulli xaal taariikhdan islaamigaa raggii qoray ee diintan u halgamay ee nolosha wax ka gediyey ee islaamnimada uma- umamka u ku hagay waxay ahaayeen dhalinyaro laakiin waxay ahaayeen dhalinyaro garanaya waxay u nool yihiin waxay ahaayeen dhalinyaro raba inay cimrigooda ka faa'iideeyaan waxay ahayn dhalinyaro hadaf leh oo raba inay xaqiijiyaan may ahayn dhalinyaro u nool inay cunaan oo seexdaan oo yidhaahdo xalayna kubad fiican baa socotay xalay oo tiim hebel baa tiim hebel ka badinayay saakoo dhanna wuu soo hurday markuu soo toosayna quraac iyo ayaa hooyadiiisu saartay iyo surwaalkoo kaaweedaysana intiibuu soo xidhay cabaar buu suuqa soo marmaro markuu soo sheekeeyeyna uu soo noqdo qaad uu cunay hadhowna dib buu u seexday haddaanu belaba qabin aanu qaad doonanin markuu soo noqdana noloshiisa oo dhammi sii soco iyo soo soco iyo in cunaabay ku dhammaatay laakiin kuwani waxay ahaayeen dhowr iyo toban jiro rumaysan inay dunida bedelaan dhowr iyo toban jir hamiga ah rumaysan inuu diin xambaaro dhowr iyo toban jira inuu dunida xagga kale u dhigo madiine oo dhan yaa furtay muscab ibnu cumayr iyo cabdillahi ibnu maktuum buu nebigu soo diray muscab ibnu cumayr inan yar buu ahaa inan yar oo markuu maka joogay xarago badnaa oo aada u xarago badnaa baa la yidhaahdaa cuquurtu ismarin jiray iyo dharku xidhan jiray laakiin markuu islaamay ilaabay waxaas oo dhan ku talagalay inuu nolosha wax ka gediyo isagoo dhallinyara buu nebigu u diray inuu madiine qabto madiine muscab ibnu cumayr baa islaamiyo bedelay ragga taariikhda ku taqaanee aws iyo khasraj hogaaminayay sacad ibnu cubaada sacad ibnu mucaad waxay kusoo islaameen gacantii maxay muscab ibnu cumayr aakhire miisaanka muscab iyagoo ku jiro u imanaya kuu nebigu lahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh ihtaza carshu araxmaan ilaahay carsigiisaa u gariiray geeridii ayo sacad ibnu mucaad kuwaa geeridooda carshuraxmaan uu la gariiray dhallinyaraa diintaba kusoo dartay aakhire sacad iyo mucaad iyo kooxdaas oo dhami iyagoo miisaanka camaar ku jira bay imanayaan muscab ibnu cumayr iyagoo ku jira miisaankiisa ayay imanayaan yacni makada islaamku uu ku faafay ee raggaasi soo galeen iyo diinta soo galay muscab ibnu cumayr baa furtay muscabkaas ayuu ahaa ninkii uxud raayadii muslimiinta sidee gacanta markii la gooyey takale ku sidee gacmaha markii la jaray culamaai taarikh ay yidhahdaan caguhu ku hayay ilaa meel walba la goynayay muscabkaasuu ahaa kii markuu dunida ka baxayay markuu shahaada qaatay geeriyooday ninkii xaragada badnaa maro lagu kanfo looma helin maro lagu kanfo looma helin tuusitay baa shahiid buu ahaayoo lagu aasay laakiin waa ku cabdiraxmaan ibnu cawf tilmaamayay waa dambe ayaa cabdiraxmaan cuno loo soo dhigay laba isugu jirta laba shay inaga qadada imisaa laynoo dhigaa toban shay oo kale noocadde salad iyo sharaab iyo hilib iyo khudaar iyo beriis iyo waxaasoo dhan cabdiraxmaan ibnu cawf baa laba xabo loo dhigoo kala nooca markaasuu ooyey baa la yidhaahdaa markaasuu wuxuu yidhi tayibaadkaygii baa anaga dunida naloogu soo horumariyey waa laba raashin oo yaroo kala nooca ayuu wuxuu leeyahay waxaan ka baqayaa inaanu noqono kuwii dunida loogu horumariyey maxay wanaagoodiiba waxaa naga mida buu leeyahy markaa mid aan wixii uu shaqaystay waxba ka cunina ilaahay dib ugu dhigay muscab ibnu cumayr buu markaa ka warramay go-ii la saaray wuxuu leeyahay haddii madaxa laga saarana cagaha qaawismayey haddii cagaha laga saarana madaxa qaawismayey deetan nebigu wuxuu yidhi madaxa ka saara salawaat ullahi wasalaamu calayh inta dambe cagaa iyona idkhir u saarsaara idkhirku waa iska geed yaroo cawskaas oo kalea kaa u saara cagaa dambana ku qariya laakiin noloshuu hadaf ka lahaa hadafkiisiina wuu xaqiijiyo wuu u dhintay waxay ahaayeen dhalinyaro kuwii aan odhan karno matala nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi madiine isagoo joogo wuxuu u baahday in luqada yuhuudeed cidi u barato si yuhuud aaminka ma ahee wixii heshiisi ay kala gelayaan ama wixii waraaqa ay isu qorayaan cidi ugu akrido muslim oo uu ku kalsoon yahay saxaabi dhalinyaro ah aada u dhalinyaro ah zayd ibnu thaabit buu nebigu yidhi baro zayd ibnu thaabit inuu hadafkaasi xaqiijiyo culamaai taarikh qaarna waxay leeyihin dhowr iyo toban casho ayuu ku bartay qaarna waxay dhahaan labaatan casho ayuu ku bartay isku daro culamaai taarikh waxale bil ka badan buu ku bartay ma jiro luqadhan inuu islaam u gargaaro luqa yuhuudeed u barto waxaanu ku bartay aqala min shahr labaataneeye casho labaataneeye casho ku barta waxay ahaayeen dhalinyaro nebigu markuu tilmaamayay saxaabada ulaa hebel baa waxaa idinku fiican mucaad ibnu jabal baa la tilmaamaya inuu yahay ka xalaal iyo xaaraam idinku yaqaana mucaad muxuu dhalinyaronimuu ku dhintay xataa markii dambe mucaad ibnu jabal nin dhalinyaraa buu ahaa waxay ahayn saxaabadu ninka dhalinyaradii xataa makhaatirta ma arko cabdillahi ibnu mascuud waa taqaanin saxaabadii iyagoo yaryar islaamay buu ka mid yahay weliba wuxuu ahaa nin marka tamartii xoogga laga warramayo aada u dhuudhuuban oo lagu qoslo mijihiisa marka la arko maalin bay saxaaba ku qosashay mijihiisa intay arkeen markaasuu nebigu xadiidka waa ka ku tilmaamayey mijahaa dhuudhuuban ee cabdillaahi ibnu mascuud ayaa miisaanka ilaahay agtiisa kaga culus jabal uxud buu ku tilmaamayay cabdilaahiga caynkaas iyo makhaatirta uma muuqan iyadoo qorayshi joogto oo kibirkoodii muuqdo oo meel walba faankoodii yaallo ayay saxaaba maalin yidhaha wararta heedhaa yaa maanta tegaya naadiga quraysheedoo qur-aanka dhex akrinaya waa maka oo ay mustadcafiin yihin oo laga xoog badan yahay ayaa la yidhi yaa tegaya naadigoodii maaha yaa meelahan qur-aan ka akrinaya waa golihii shirka ee ay qurayshi lahayd quraysh oo qofkii islaamee loo sheega dilaysa ayaa waxay dhalinyaradu isweydiinaysaa warbal yaa utegaya quraysh oo qur-aan kusoo akrinaya cabdillahi bn mascuud baa yidhi anaa akrinaya waa u tegey dabeetana qur-aan buu ka dhex akriyay war wiilkan yaree naadigeena inugu soo doontay muxuu ahaa baa la yidhi o intaa la qabtaa la tumay cambal iyo cambal baa loo dhigay si aada uxun baa loo tumay yani ninka dhalinyarada ahi waa niman makhaatirta arag bay yidhaahdaan culamaai taarikh markay warramayaan waxay hayeen dad humuum xambaarsan isagoo aan hanti haysan xoola haysan waxba haysan laakiin rabo waktigiisa inuu ka faa'iideeyo walidalik ayay ahaayeen dhalinyaro xataa qaadat aljuyuush ciidamada raggii hogaaminayay waxaan odhan karnaa ciidama hogaamin daaya inay ilaahay dartii u dagaalamaan taariikhda waa ku wada daraasaysaan siirada marka la dhigaya waa wada maqashaan in saxaabo dhalinyari ay nebiga soo raacday oo uu yidhi wixii aan qaan gaadhin markaasi ha iga noqda ha hadhaan oo dabeetana nin ka mid ah kuwii aan qaan gaadhin nin ka mid oo dhallinyarada ayaa la yidhi hebel isagu waa shiishyahan oo gamuunka hadduu saaro ragga waaweyne halkuu ku dhufto halkuu u dhigo uma dhigaan baa la yidhi soo daaya buu yidhi markaas ninkii shiishyahanka ayaa isaga la yidhi laabkiiyo qaasada gamuunka halkuu ku fiiqo lama waayo ninkaasi waa nin dee dagaal geli kara baa la yidhi iska soo daaya kii markii la soo daayo midka la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow hebelka aad sii daysay haddaanu isgallo anugu unbaa dhulka dhigaana nimaan ka xoog badnayba haddii dagaalka loo ogolaaday ana halaysii daaya dagaalka halay ogolaaday legda baa la yidhi waa la isgalay ninkii shiishyahanka ahaa buu dhulka dhigay labadaba soo daayuu nabigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh idan waxay ahayd dad hadaf u nool qof lagaga celinayo goob rag isku hayo oo dagaal ka socdo oo farisiintii quraysh ay joogta oo raggii ugu dagaal yahansanaa ay joogaan ayuu ninkani rabaa inuu ka dagaal galo waana la celcelinaya waxaa la leeyahay ama maad qaan gaadhin ama inan yar baa tahay ama kaas baa lagu celcelinaya isna wuxuu rabaa xataa mayaadiin iljihaad inuu galo isagoo maxay dhalinyaro ah waxay ahayn dhalinyaradaas khaybar markii dhowr casho la isku dayay dagaalkii hore loo furan kari waayey ee uu nabigu yihi maanta waxaan raayada u dhiibi doonaa aroorta mid ilaahayna jeceliya isna ilaah iyo rasuulkiisaba jecel laiyo rasuulkiisuna jecel yihin dabeetana cali buu yidhi me cali nin dhallinyaraah buu ahaa nin dhallinyaraah ayuu ahaa cali oo bakooraysan baa loo keena oo indhaha baan waxba ka arkaynin deetana nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ruqya intagu akriyay oo indhaa ugu tufay ayaa ilaahay ka fayday wixii hayay saasuu ku dagaalgelayay waxaan leenahay hadday dagaaltay iyo qiyaadatu juyuush hadday tay dhallinyaray ahaayeen raggii hogaaminayay hadday tahay dacwo iyo dad diin loo sheegayo dhallinyaray ahaayeen raggaasi magaalooyinka dhan furtay ee madiino oo dhan ninka furtay ninkaa dhallinyaradaabuu ahaa hadday tahay cilmi barasho iyo aqoon raggaasi looga dambeeyey zayd ibnu thaabit waa ninkaasi lagu aaminay inuu min kutaab ilwaxyi noqdo nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxyigii kusoo degayay inuu ragga qoro ka mid ahaado waa ninkaasi ay saxaabadii waaweyneyd u doorteen inuu noqdo ninka qur-aanka soo ururiya cumar iyo ay abibakar u doorteen waa ninkaa mar kale haddana saddexaad uu cuhmaan ibnu cafaan u doortay inuu noqdo maxay hogaamiyo guddigii la yidhi nusakii kutubta ha u qoraan maxay magaalooyinka toddobadii kitaabe ama lixdii kitaaba uu qoray cuhmaan ibnu cafaan ninkii qorayay buu ahaa idan waa ninkaasi uu nebigu ku tilmaamaya afraadukum cilmu alfaraa'id waxa idinku aqoon badani waa zayd ibnu thaabit zaydna wiil yaroo dhabariyo toban jir u ahaan jiray waa mucaad ibnu jabal waa wiilkaa yar buu ahaa ee uu ibnu mascuud lahaa ina mucaadan kana umma qanitan lilah inamaa kuna nushabihu wuxuu tilmaamayay mucaad ibnu jabal buu leeyahy umma buu iska ahaa keligii oo ilaahay subxaana wa tacaala u khuduucsan waxaanu ku shabihi jirnay buu leeyahy ibraahim buu u ekaa baanu odhan jirnay buu leeyahy nabiyullaahi ibraahim waxay ahaayeen dhalinyaro kuwaasi jahaatamaya goobaha dagaal waxa kaaga filan yaa dilay fircawna haadihi lumma ummadda tan nebigu kuu ku tilmaamay fircoonkeedii nebi muuse waktigiisi fircoon baa noolaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi mid ummadiisii ka mid ah ayaa imtixaannimadii shaydaannimadiisii markii laga yaabay lagu tilmaamayay inuu yahay fircawna haadihi lumma abija nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi mid ummadiisii ka mid ah ayaa imtixaannimadii shaydaannimadiisii markii laga yaabay lagu tilmaamayay inuu yahay fircawna haadihi lumma abijahl abijahl cabdiraxmaan ibnu cawf muxuu lahaa wiil yar baa dhinacaygaisi soo taagay buu yidhi markaasu wuxuu igu yidhi buu yidhi yaa cammi abijahl waa kee waa riwaayad saxiixa abijahl baan raadinaya ninka abijahl la yidhaha mey waa wiil yar oo ansaara oo madiine ku dhashay oo dhowr iyo toban jirka oo makaba arag abijahalka la sheegayana warkiisuun maqlay ninkaa nebiga caayi jiray ee maagi jiray ee muslimiinta nafta isugu keenuunbuu maqlay laakiin bidhaantiisaba garan maayo wuxuuse ku dhaarsan yahay inaan abijahl maanta noolaanin ninka dhana ciidamada wata inuu isagu isku beego dabeetana wuxuu yihi yaa amni abijahl mey anigoo la yaaban buu leeyay kii su-aashiisii ayaa dhanka kalena mid kale iska kii soo taagay buu layidhi markaasuu isna ila qarsaday buu leey waxay rabaan xataa inuu keligii mid waliba loo sheego isagu keligii ninka soo dilo kii kale dhinacayga kale istaagay oo wuxuu igu yidhi bui cammi abi jahl me war maxaa kufalaysaa maan ku idhi bu yidhi waxay dhahdeen waxaanu maqalnay inuu ilaahay nebigiisa caayi jiray oo uu nebigu ka badbaadi waayey waxaan isku dayayaa markaas buu leeyahy maanta inaanu sinaba u baxsanin abijahlo sida geedka u muuqda buu leeyahy baaxadiisa iyo weynidiisu oo ay ciidamo hareera tuban yihiin oo ay ku wareegsan yihiin ayaa halkaa ka soo baxay buu yidhi labadan wiilna dhinacyadayda kuma aaminaya buu leeyahy waxaan leeyahay buu yidhi ma rag waaweyne hareeraha kaa xigaan yacni xataa meelahay ka xigaan ayaanu ka aamin qabin in weerarku uu ka soo galo inuu dee abujahl u diro mudaahiye haddana markuu arkay nimankani say musiriin ugu yihiin abujahlka intan leeg inay ka takhallusaan ayuu wuxuu yidhi waa kaa ninkaad raadinayseen labadiiba waa duuleen waa ku yaaceen abijahl ciidankii watiye wixii oo dhan inta la jeexaa seefta lagu boobay dhulkaa loogu tuuray dabeetana nebigaa mid waliba u yimi isagoo le ilahay rasuulkiisiiyo abijahl baa soo dilay anaa dilay iyo anaa dilay iyadoo laysku hayo wuxuu ku yidhi seefihina miyaa maydheen may bay yidhaahdeen miyaa masaxdeen may keena buu yidhi seefihina seefahoodii buu aagay dabeetana wuxuu yihi kilaakumaa qatala labadiinuba waa disheen buu nebigu ku yidhi labadiinuba seefihiinii waa ku dhaceen oo abijahl labadiinuba waa dishay ibn afra mucaad ibnu camr ibn ljamuuc iyo mucaad ibn alxaari waa laba wiil oo yaryar oo ansaar oo dhalinyaro ah oo aan arag ayaa abijahlka intaan le ka takhallusayay bale maanta caalamulislaami dhul waaweyn oo la yaqaano sind iyo indiya sind waa gobolka sare ee bakistan iyo indiya inteeda sare oo dhan ama qaybteeda badan waxaa furtay maxamed ibn alqasim ninkay culamai taarikh ku tilmaamaan maxamed ibn alqasim wiil toddobiyo toban jiru ahaa ninka ciidamada hogaaminaya dhulkaas maanta muslimku degan yahay furtay ee islaam ku soo daray wuxuu ahaa maxamed ibn alqasim waxaan leenahay waxay ahaayeen dadka kani ummad wax u nool rabta inay xaqiijiso salafil ummana noocaas bay ahaan jireen imaamu shaafici markuu u yimi imaamu malik ee muwata uu ka qaadanayay toban iyo saddex jir buu ahaa isagoo ka yimi markaa reer maka sufyaaneynka iyo cilmigoodii isagoo reer maka soo dhameeyey ayuu madiine u yimi si uu imaamu malik muwata uga xambaaro dhowr iyo toban jir buu mufti ku ahaa uu fatwoonayay a'imadu noocaasay wada ahaayeen imaam albukhaari waxaa la tilmaamaa wuxuu leeyahy sideed iyo toban jir baan ahaa buu leeyahy markaan qadaaya saxaaba wax ka qori jiray sideed iyo toban jir baan ahaa markuu maxay qadaaya saxaaba wax ka tasniifinayay dadkii muslimiintii hore waxay ahayn dad waxu nool qof cimrigu waa intaan aynu nool lahay inta ugu macaanina waa da-dan aan joogno inta ugu macaani waa da-da dhalinyaronimo ha wada joogtaan hadda waa da'daasi dhowr iyo toban jirka iyo labaatan jirka iyo soddon jirka leh waa da qofku wuxuu rabo uu xaqiijin karo waa da qofku waktigiisa oo dhan uu leeyahy waa da qofku uu caafimaad qabo waa da qofku uu nima uu koritaan ku jiro jidh ahaan caqli ahaan da markuu gaadho qofku xagga kale u socda wax waliba way sii dhinmayaan laakiin marka kan wax waliba way u ziyaadayaan laakiin waxay ku xidhan tahay qofku hamiga uu xambaarsan yahay inta uu yahay iyo waxa uu rabo inuu bedelo waxaan leenahay taariikhtii muslimiintii oo hore ciddii wax bedeshay ee nolosha tan gediday dhallinyaray ahaayeen saxaabadaas taabiciinta salafkaasi dhallinyaray ahaayeen hadday cilmi tahay iyo fatwo iyo aqoon la barto hadday jihaad tay hadday xataa maamul iyo hogaamintay usaamata bnu zayd kuu nebigu jeclaa ee aabihiina uu jeclaa siddeed iyo toban jir buu ahaa markuu hogaaminayay ciidamada mu'ta markii uu ciidanka u dhiibay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh toban iyo siddeed sano ayuu jiray siddeed iyo toban jir nin ah ayaa wuxuu hogaaminayaa ciidan loogu talagalay inuu waajaho maxay kristankii oo dhan ciidan dhowr boqol oo kun ah ayaa loogu talagalay inuu waajaho isagoo wiil siddeed iyo toban jira idan qaadat ljuyuush ayay ahaayeen macaarigta rag bay ku ahaayeen cilmiga rag bay ku ahaayeen wax kasta oo nolosha ah waxay rumaysnaayeen inay bedeli karayaan faraqa inoo dhexeeya muxuu yahay waxa inoo dhexeeya koowaad wuxuu yahay waxay ahaayeen iyagu kow dad iimaan qalbigooda galay mabda'na u nool rumaysanna cimrigu inuu yar yahay ee intan yar inuu ka faa'iideeyo maximum inuu uga faa'iideeyo intan yar waa wax yar waa saacad oo cimrigu haddii la tiriyo waxaad nooshay oo dhami laakiin saacadahaas buu rabay inuu nolosha gediyo oo wax badan ka sameeyo dhallinyaronimadu mushkilaad bay leedahay haddii laga faa'iideyn waayo mushkiladeeda koowaad waxaa ka mid ah alfiraaq waktigii inuu adigaba cudur kugu noqdo qofku hadduu hadaf la-aan noolaado waktiga laftiisa bukaanba ku noqda haddaba cimrigiiba aynu leenahay waxaad haysataaba isagu ahaa haddaad waxaad ku bixisay u garan weydo isagunba inta caajis kugu dilaad sodhan doontaa xaggaad waktiga ku lumisaa maxaad ku bixisa isagii inaad bixisaa dhib kugu ah waayo insaanka ilahay uguma talagelin inuu meel fadhiyo uguma talagelin inaad hurudoo seexatoo soo toosto caynka ahaato haddaad markaa hadafkaad u noolayd garan weydo wuxuu noqonayaa waktigaaga laftiisiibaa wuxuu noqonayaa dhib dabeetana waxaad raadinaysaa waxaad ku lumayso mid laadhuu cayaara mid turub cayaara mid dubnada cayaara muxuu cayaaraya wogi inaan waxba kasoo baxaynin wuxuu cayaarayaa waktigan baaba balaayo ku ah waktiga laftigiisii ayuu rabaa inuu isdhaafiyo mid qayila mid kan sameeya jas cimrigiisii qayb ka mida hantidiisii qayb ka mid uu rabaa inuu tuuro hantidiisii qayb ka mida ayuu rabaa inuu tuuro o isiilowsiiyo aynu leenahay waa wixii ugu qaalisanay u sito firaaqu waxa keena marka waxa weeyaan waa cadam almas-uuliya firaaq haddaad aragto qof uu hayo waa qof dareemi waaye ama garan waaye mas-uuliyaadka saaran waayo mar kasta waajibaadku awsac min alwaqt mar kasta waajibaadka iyo shaqada iyo waxa lagaa rabaa haddaad tidhaahda kuqun iyagaa ka badan waktiga laakiin markaad taa garan weydo iyo mas-uuliyad ku saaranba haddii lagu idhaha andarage baa tiyo dhalinyara idinku tiina iska cayaara haddii qaabka lagu tarbiyeynayo uu yahay caruur baa tiina waxba ma ogidin hadday qaabka aad u noolaata uu noocaa yahay idan waktigii waxaad ku qabataba ma haysid waktigii waxaad ku qabataba ma haysid mu'minka saadiqii markaasi ma yaqaano firaaq ilahayna wuxuu leeyay faidaa faragta fansab daada axwaalu dunyaha iyo intan kasoo faaruqdo cibaadada iyo kan ku daal baa la yidhi habeenkii istaag ilaahay isu taag daal waayo dunidan intaad joogtay inaad daashaabaa lagugu talagalay dunida ninkii yidhahda waa raaxaysanaya wuu riyoonaya nin raaxaysto dunida jooga lama hayo raaxadu waa raaxat alqalb waa qofku inuu niyadsan yihi raaxadu waa qofku inaanu werwer qabin raaxadu waa qofku inaanu baqa qabin yacni waa dareen qalbi raaxadu iyo maha mid jidheed ama mid nolosha kale raaxa kuma jirto waayo ilaahay wuxuu leeyahy ya ayuha alinsaanu inaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqi inaka kaadix baa lagu yidhi laqad khalaqna alinsaana fii kabad beer xanuun baanu ku dhex abuuraa la yidhi mid daalaya baa tahay baa ilaahay yidhi xagga alle u daal nolosha tani male baa jaanis la yidhaahdo waan raaxaysanaya raaxadu waa inaad qalbiyan inaad deganti raaxada waxa weya maanta haddaad cadceedda ka shaqaynayso cadceeddaa haddii lagu yidhaahdo shaqo laba iyo tobanka duhurni koob iyo tobanka barqeed bilaabmaysaa jirta ilaa saddexda galabnimo soconaysa oo halka ugu kulul laga shaqaynayo laakiin lagu yidhahdo maalintiiba boqol dollar baa la qaadanaya ma la shaqaynaya maad umalaynaysa ha waa la shaqaynaya ma adigoo caajisaysan oo le wallahi cadcidday gubaysaad shaqaynaysa mise adigoo sile wallahi boqolkana shaqe horta saddex kun bay bishii noqonaysaa yani satisfied baad ku tahay shaqada waad ku raallisay waayo waxaad ku qancisay inuu kaa soo gelayo maxay dhaqaalo fiican kan marka qalbiyan waa degantay mashkilad cadceedan iyo siigadan iyo boodhkan iyo waxaan oo dhami kuguma hayaan mar haddii aad helayso maxay hadafkaad cadceedan ugashay mar haddaad helayso idan qofka mu'minka ahi nolosha tan wuu ku talagalaa kadxigeeda daal iyo dil iyo dhac iyo boob iyo mashkilad wa iskaga talagalaa laakiin wuxuu ogyahay in janno la helayo wuxuu og yahay in insaan aada noqonayso insaannimadii lagugu talagalay saa daraaddeed shaydaanku wuxuu ka faa'idaystaa waktiga firaaqa ah haddaad dheragto oo seexato oo soo toosto dheragto oo seexato oo soo toosto macnaheedu waxa weeyaan mas-uuliyad baad dareemi weyde in waxbaba ku saaran yihiin baanad rumaysanayn dhallinyaronimadu dhibaatooyinka kale ay leedahay waxaa ka mid ah ashubuhaat washahawaat mujtamac oo dhami waa wada leeyahay insaan ba hadii layihi laakiin dhallinyaronimada waa kusii badantay ninka dhallinyarada ahi waa caqlaani inta badan caqliyan in la qanciyaabuu isku isku talagalaa laakiin hadduu aqoon fiican baran waayo oo diintiisa si rasmiya u baran waayo sheeka baralayda gaalada iyo dadka kale shayaadiintu waxa ay sheegayaan wax badan bay yeeshaa maantana aqoonta la yidhaahdo in qofka bini aadamkaa la gaalaysiiyo waa takhasusaad jaamacada looga baxo waa takhasusaad qofka in la lumiyo rag baa ku takhasusay mabaadi'doodaasi inay kaa dhaadhiciyaan inuu sharxo kaa dhaadhiciyo iyada wanaag kuu tusiyo waana mabda ibliisiya ibliis muxuu aadam ka dhaadhiciyey yaa garanaya geedkii ilaahay yidhi ha isku cunin ayuu isagu falsafadeeyo si kale u sharxay socaynkaa ma ahayn waar aadamu geedka aha cunin baa ilaahay yidhi ibliisna wuxuu yidhi waxaan ku tusinayaa geed haddii la cuno la waarayoba aan la dhimanaynin geed haddii la cuno mulkin laa yablaa la helayo shajarat lkhuldi wa mulkin laa yablaa buu usharxay falsafa thaniya buu u sharxay si uu uga dhaadhiciyo inuu ilaahay arrinkiisa caasiyo markuu cunay ma la waaray ma la helay wixii may yani waa falsafada ibliis bini aadamka xumaha wanaag loogu sheego wanaaggana xuma looga dhaadhiciyo laakiin insaanku haddii aanu isku dayin yani diintiisa inuu si fiican u barto oo si wanaagsan oo cala alaqal usuushiisa caqiidadu inay rasmi noqoto berita shayaaiinulinsigu markay ku helaan darwinism ay kuu dhigaan run unbaabad moodi darwinism theory inuu run yahay unbaad u qaadan waxa badana laisku akrinayo dimuqraadiyad le kan le kan le kan le la sheegayo xuquuqul bini aadam le haween korosooqaad le waxa la sheegaya tirada badan leh run unbaad moodi idan dhalinyaradu lumitaanku wuu u fudud yahay waayo tajaarib badan ma leh ninka weyne waxa laga yaabaa haddaanu cilmi badan lahayn inuu tajribo badan lehay waayo aragnimo badan inuu leeyahay goob badan oo lasoo jabay inuu taagnaa waxan badan ee la isugu sheekaynayo o dhan dhul lagu sameeyo xagga kale u rogmay inuu soo arkay tajribo inay anfacday laakiin ninka dhallinyaradii wuxuu u badan yahay inaanu tajribo badan isagu soo helin haddii markaa uu taa bedelkeedii qaadan waayo inuu aqoon fiican barto si uu isu ilaaliyo wuxuu khatar u yahay inuu lumo ninka dhallinyarada ahi wuxuu kaloo khatar u yahay shahawaati nafsiga waayo waa uu koraya jirhkiisao dhami wuu isbedelaya wuu koraya ninka dhallinyarada ahi dumar wuu uga baahi badan yahay ninka weyn wuu uga hunguri badan yahay waxyaabo badan oo kale saa daraaddeed wuxuu u baahan yahay inuu helo iimaan iyo cibaado uu isku dejiyo iyo haddii uu suurtogel yahayna inuu guursado walidalik buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh kuwii carshuraxmaan hadhsanaya maalinta qiyaamaha maalinta cadceedu soo dhowdahay maalinta qof waliba dhididaya dembigiisu intuu leekaa maalinta meel la hadhsadoo kale aanay jirin ee dadku naftooda haysato carshuraxmaan kuwa hadhsanaya wuxuu nebigu ku tilmaamay inuu ka mid yahay maxay imaamun caadil imaam cadaalad sameeyey nin ummadda dhan hogaamiyey oo ummaddaa dhan u cadaalad sameeyey waa manzilo aada u weyn axaadiistaasi sabcada sheegaysa oo dhan laba tartiibkooda way isku waafaqsan yihin bikulli riwaayaatihim baa la ydhahaa inta kale laakiin riwaayadku way soo kala horaysiiyaan imaamu caadilka iyo shabaabka waa la isku waafaqsan yihin wa shaabun nasha'a fii cibaadat illah xadiiskii saxeexeynka iyo riwaayaadka kale uu ku soo arooro o dhan ku dar labadaas waa la isku wada waafaqsan yihin imaamka intaa leeg ee ummad dhan hogaamiye khaliifatulmuslimiin oo kala noqday ee cadaalad sameeyey ee waxaasoo imtixaana ka guulaystay waxa la raaciyo kulamaan oo aan ka hadhin shaabun nasha'a fii cibaadat illah nin dhalinyaro ah oo ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray yacni nin dhalinyaro ah oo nafta xakameeyey waa cibaadaystaa la tilmaamaya waayo nafta waa imtixaan weliba markay dhalinyarada tahy waa mushkilad badanta maadaama ay mushkilada tan leedahay waa in wax lagu shuqliyo la helaa shaydaanku ama isagaa ku shuqlin naftan isagaa mashquulin ama adigaa mashquulin oo wax kale ku mashquulin wiilka dhallinyareed markaa ee isku dayay inuu cibaadaysto ee naftiisa ka xakameeyey shaydaan iyo ibliis iyo jidkiisii waxa uu ku tilmaamayaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh inuu ka mid yahay toddobadaasi maalinta qiyaame hadhsanaya carsh araxmaan waxay leenahay dhalinyaronimadu aafooyinka ay leedahay ee shubahaadkaasi ugu horeeyaan oo waxa lagu badbaadiya u yahay kow inaad ilaahay magan gasho laba inaad cilmi naafica baratid oo ku anfacaya shahwaadkaasi oo ah qofku inuu cifo barto iyo dhowrsooni waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaxan xataa yugniyahum allahu min fadlih ha dhowrsanaadaan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala kuwa aan helin waxay ku guursanaad ku guursadaan ilaahay alle subxaana wa tacala uu ka hani yeelayo uu nabigu tilmaamayo ya macshar shabaab man istataaca minkum ulbaa falyatazawaj war dhalinyaro ninkii guursan karaa ha guursado ninka kalowna soom buu nebigu ku yidhi soon soonku waa cibaado shahwaadku nafsiga wax badan ka tarta dhalinyaronimo waata keentay nin dhalinyaro intuu nebiga u yimi imaamu axmed xadiidkiisii muxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ata'dan lii fi zina buu ku yidhi intuu nebiga u yimi anigu ma adkaysan karayo ilaahay rasuulkiisiiyo dumarka iga ogolow in la fasaxuu doonayay oo loo fasaxo inuu zinaysto cidda uu fasaxa weydiisanayaana waa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh nebigu wuxuu ku yidhi markaa warkaale hooyadaa ma la jeceshay buu ku yidhi zino hooyadaa miyaad la jeceshay may buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo habar yartaa ma la jeceshay buu ku yidhi may buu yidhi eedadaa ma la jeceshay may walaashaa ma la jeceshay yani nebigu wuxuu tilmaamay qaraabadii isaga ku xeerayd iyo caarkiisii dumarkii uu jeclaa inay wanaagsanaadaan ninna ma jecla walaashii inantiisa hooyadii eedadii habaryartii inay xumaato ninna ma jecla ninna ma jecla in la yidhaahdo eedadaabaa cidi ka sinaysatay ama walaashaabaa cidi ka sinaysatay ama qofna ma jecla wuxuu yihi sidaas bay kuwa kalena raggun u yihin eede iyo habaryar iyo hooyo yani gabadhaan cid eede iyo habaryar iyo hooyo wahayn oo dee gabadh cidla laga keenay ma jirto sida aanad adigu eedada iyo hooyada iyo habareertaa zina ugu ogolayn ayaan wakadalika annaas buu ku yidhi dadka kalena saas baanay ugu ogolayn eedooyinkood iyo habaryarkoodi in laga sinaysto dadka kalena saas baanay u ogolayn deetana nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh gacanta intuu halka saaray ayuu u duceeyey ninkii shaabkaasi buu iskaga dahay yani shabaabnimadu way leedahay dhiiranidaa xataa uu inuu nebiga weydiiyo in zina loo fasaxo laakiin waxay u baahan tahay inuu dhanka dhalinyaradii isku dayo inuu naftan xakameeyo walidalik buu xadiidka kale uu sheekh alalbani isnaadkiisa uu ku tilmaamayo inuu fiican yahay saxiixada kusoo aroray wuxuu nebigu yihi ina rabbaka la yacjab lishaabi laa sabwata lah ilaahay wuxuu la cajabaa ninka dhalinyarada ee aan sabwaba lahayn sabwada culamadu waxay dhahdaan waa maylun ila alhawa ninka dhalinyaro ee nafta ka adkaada aan xagga iyo hawadiisu ka ka haysanin ilahay waa la cajabaa ninkaasi siduu u qiimo badan yahay idan isku day inaad noqoto ka alla la cajabo isku day inaad noqoto kaa carshuraxmaan harsanaya isku day inaad noqoto kii islaamka korin kari lahaa waxaan tilmaamaya koowaad markaa wuxuu yahay kow cimrigan waa raasumaalkeenii dabeetana waa inaynu hadaf ka yeelana nolosheennu waa inay qasdi leedahay aan u noollay waxaad u iskuulka u barataa inaad shaqaysato wax jaamacadda ugu jirtaa inaad waxaa qabsato idan shan sano lix sano toban sano laba iyo toban sano waxaad usii jeedaa xoogaa aqoon aad ku xoogsi tagta inaad hesho laakiin waa in cimrigeenoo dhami hadaf leeyahy war nolosha in yar baad joogaynaa lixdan sano toddobaatan sano haddaan lagaba soo yaraynin intaa maxaan ku qabtaa maxaan xaqiijiyaa waa inaad isweydiisaa intaa maxaan qabtaa thaniyan waa inaad ku xisaabtantaa imika inaad joogto cimriga halkii ugu fiicnayd qofka bini aadamka had iyo goor waxbaa kaa maqan buu isleeyahy waar habeen idinkama tegin waa intan aa hadda haysaan nolosha gebigeeduba noloshu waa inaad wakti haysato caafimaad qabtid wax qabsan kartid intiina waad haysataa wax ka dambeeyo kaloo la raadiciyaa ma jiro hadaad caafimaad qabto waktigana aad helayso xooggaagana aad leedahay idan waa noloshuba waa intan jans intan ka wanaagsanna waxa laga yaba qofku inuu isleeyahy mar dambaad waxaa heli doonta ama mar damba waxaa soo bixi doona mar dambao hadhay ma jirto waa mar lasii liidanayo marku waa marka kan haddadan la joogo ayaa ah markii lagu fakerayay markuu ninka gabayaagi lahaa layta shabaabu yacuudu yawman waa markan idan waxaan idin leeyahay war taariikhda dadkii bedelay dhallinyaray ahaayeen taariikhdii hore dadka bedelay dhallinyaray ahaayeen maantana kuwa bedeli karaa waa dhallinyaro wuxun baa u baahantiin inaydan gam inoo is odhan idinku dhallinyaraa tino mas-uuliyadda inaydinma saara weli waad yar tahay oo cid kalaa mas-uuliyaddu saarantay ee inuu qofku dareemo mas-uuliyad inay diintiisa ka saarantay noloshiisa inay ka saarantay dadkiisa iyo dalkiisa iyo ummaddiisa inay ka saarantay inaad dareento markaasi inaad wax tarto inaad dareento inaad adigu wax kororhsato oo wax baratid inaad dareento inaan waktigu kaa dayacmin inaad dareento oo u fahamtid da-daadun inay ahaayeen kuwii nolosha dabagediyey ee dunida dhanka kale u dhigay da-daadanun inay ahaayeen kuwii nolosha dhanka kale u dhigay walidaalik waxaan kusoo koobayaa markaa ummadda hadday dhallinyaradu ka xumaato ay dhallinyaro weydo waa ummad dhimatay waddankanna waxaan arkayaa jiilka soo koraya inuu usii jeedo qaad iyo in la nooca waayo intii duqayda ahayd baa waalatay waa waalin nin weynoo qaad cunaya waa nin weynoo darag cabaya weliba laysku raacsiisan yahay dunida kale daragga dad baa caba laakiin waa dabaqo liidatoo la yaqaano dee berigii hore soomaaliya waxaa jiri jira koox yaroo la odhan jiray waa alkoolistayaalo waxay fadhihi jireen dooxa iyo meelaha waa dabaqo yaroo liidato dee dadka ka liito oo qofna aanu ku dayasho u qabin bay ahayd laakiin hadday bulshaduba noqoto alkoolistayaal bulshada inta qaadka cuntaa waa alkoolisti ama madax ha sheegto ama shariif ha sheegto ama sheekh ha sheegto wuxuu doona ha sheegto waa daragiste waa darag rasmiya qaadku bulshada maanta noolina ammaan baabay u qaadatay yacni qofku inuu cuno waxa ka horeysa inuu xumo u arko shaygu inuu xun yahay ayaa ka horeysa in mujtamacu arko laakiin inuu noqdoba odayada maanta haddii la yidhahda ha la shiro oo waxa la isweydiiyo fadhi baynu u baahanay baa laleeyahy madaxdu hadday tidhahdaa fadhay u baahan tahay iyaduna ummadoo dhami fadhay u baahan tahay fadhiga la sheegaya waa in garaabo la ruugo waa in qaad la cuno yani waa ummad waalan marka nin qaad cunaya waa nin waalan nin waxba keeni karaya maaha da-dii yaraydna waxaad moodaa inay hiigsanayaan da-daasi nolosha ka dhacday war da-daasi waa drop out yuu tusaale idiin noqonay da'daasi waa drop out rasmiya drop outku waa dadka aan la tirsanin ee tirada ku jirin nin drag caadi ka dhigtay inuu cunaa tiro kuma jiro ummad uguma jiro reer uguma jiro qabiil uguma jiro dawlad uguma jiro cidnaba wax kama taro da-dan yare soo socotaana waxaad moodaa in indhahoodii u kaaye dee ama aabbaa qayala ama adeeraa qayala ama wixiiba waa qayalaan reerka wixii joogaba de way cunaan isna wuxuu u socdaa markaa dee kama fogaanayo waxaan idin leeyahay waxa weeyaan inaynu bedello jiilkaas baynu u baahanay inaynu jiilkaa bedello inaynu u diyaargaroonaa baynu u baahanay oo ku bedello jiil wax baranaya oo aqoon leh dhaqan leh akhlaaq leh waktigiisa ka faa'iideynaya waalidkii ixtiraamaya ummadiisa ixtiraamaya dadka wax u qabanaya jiil iijaabiya positive dada jiil aan negative ahayn jiil aanu tusaale kuwani u noqonin ee tusaale u noqdo nebi maxamed iyo saxaabadiisii qofka bini aadamkii tusaale kama maarmo iyo cidu ku daydo way fiicnaan lahayd tusaalahaagu waxaad arkaysa inuu noqdo saxaabadu way inaga tusaale fiicnayd waayo nebi maxamed bay arkayeen oo dhaqmayo oo nool oo soconayo oo cibaadaysanayo hadlayo o warramayo idan way inaga tusaale wanaagsanaayeen laakiin insha allahu inaguna tiisiyo qoran baynu haynaa iyo tii alla keenay oo qoran inaynu iyada tusaalaheena ka dhex raadino aynan tusaale ka dhiganin intan derbiga fadhida inaynu isku dayno ummaddan inaynu badbaadin karno jiilka badbaadin karana waa da-yartiina da-yartiinaasi haddaa khilaaftaan waddadii kuwa hore socdeen ummaddani mustaqbal bay leedahay haddiise da-yartu ay raacdo ummaddan hore halkay u socoto waddankan geedna ku hadhi maayo neef xoolina ku hadhi maayo dadna ku hadhi maayo waxba qaad baa lagu cunaya waxay noqonaysaa uun ma maqasheen obium war wax la odhan jiray waxaa jira dagaalkii xashiishada dagaal la odhan jiray obium war waa fiyun waa jina baa laba dawladood oo waaweyn oo dunida ka midii beri dagaal ku qaadeen inay sakhraamiyeen daraaddeed jina dad xoogan oo xoogsanaya noqday dhaqaalihiisaa kor u kacay dadnimadiisiibaa kor u kacday wuu xoogsaday shaaha madoowa dunidao dhan jina lahaan jiray isagaa iibin jiray ingiriiskaas buu shaah ka iibiyo wuxuu lacag haystay buu ka soo qaaday ingiriiska buu fikero waxa ydhaha war jina maxaynu ka yeelnaa shaah iyo xariir iyo weelkan dhoobadaa buu gadi jiray waxay dhahan jina si kaleo lacagta lagaga keenaya ma jire darag ba iminka dadkii bilaabeen inay afiyunka cabaan aan kaa ku badino kambaniya indiya la geeyay beero daragga markay beereenna waa la raray dabeetana waxaa la geeyey meesha china cabatay oo tidhi hana laga daayo boqortooyada ingiriis bay waashita ka tageen waxay dhahay hana laga daayo waxana lagu hayo dadkii wada waalay cidiba wadankii ma sideenna unbay dee derbiga wada fadhiyeen dadkii waalay ha laga daaya bay yidhaahdeen waxay boqortooyada ingiriis tidhi kama maarano dhaqaalaha dhaqaala naga soo gelaya kama maarano jeni wuxuu isku dayay inuu xoog ku xidho waddankiisa xooggiina waa la weeraray faransiis iyo ingiriis baa weeraray laba dagaaloo midna dhacay kun sideed boqol sagaal iyo soddonki ilaa laba iyo afartankii socday midna kun sideed boqol konton iyo lixdii ilaa lixdankii socday baa lagu qaaday jayna qasab baa lagu sakhraamiyey qasab baa lagu sakhraamiyey wuxuu hanti lahaana waa la qaatay soomaaliya maanta qasab baa lagu sakhraamin iyo somaliland iyo waxaan oo dhan waa loo beeray beerihii bunka waxaa lagu bedelay qaad meel walba qaad baa lagu bedelay weliba d d t iyo balaayaa lagu waraabiyaa almost dadkani hadduu saan usii socdo wuu xaaqmaya taa muran kama taagna wuu madhanaya idan waxaan idin leeyahay da-yartiina kan iyadoo da-yarta muslimiinta ay qadiyad weyni u taallo idinka waxaan kaloo idinsii sheegaya tan qaatuna idinka idiin taalla da-yartu inaana yana baabi'in kuwii horaa baaba'aye taasina idinka idin sugaysaa waxaan idin leeyahay marka dareema mas-uuliyaadka idin sugaya inta ay leegiin iyo waxa laydinka baahan yahay ina qabataan waktigiinana ka faa'iidaysta iyo idinka dayacmin ogsoonaadana nolosha intii u fiicnayd maanta haysataane intaasi maanta hadday kaa lunto sidaad usoo celisaa way adagtay wallahu aclam bilahi tawfiiq su-aashani waa su-aal mawduuca ka yara fog laakiin mala in badanna dee wax iska nirniri dimuqraadigu waa maxay ama dimuqraadiyaddu dimuqraadiyadda waxaa iska wada garanaysaa baan umalaynaya waa qaab nololeed ka mid a qaab nololeedada bini aadamku u dhaqmaa ee maanta dunida ku nooli waa qaab sheegaya uun asalkiisuu yahay wax la yidhaahda sax iyo qalad ma jiro wax la yidhahda xaq iyo batil ma jiro waxaa jira waxa la yidhahda majority iyo minority yani waxa laga yaba idinka in laydiin baray dadka uu xoriyat ra'yi baa laysa siinaya xoriyatu kadaa baa laysa siinaya waa jirtaa laakiin annaan bal wejigeeda labaad sharo wejiga labaad wuxuu yahay xaq iyo baatil ma jiro sax iyo qalad ma jiro laakiin waxaa jira majority wuxuu xaq weeyaan kuma mancismo wuxuu ku mancismayaa fifty one leh matalan ragga ragga fuulaa hadday boqolkiiba koob iyo konton coda helaan iyaga xaq leh sacaka maaha mumaraadyada waa sidaa de mumaraadyada macnaheed waxa weeyaan yurub waxay isku waafaqday diimo way isku waafaqi weyday culture way isku waafaqi wax kastoo dhan kale way isku waafaqi weyday waxay isku waafaqeen in waxa kaleo dhan laga tanaasulo xataa ardayga marka la train garaynaya yare iskuolka dhigta innaga waxa laga yaabaa macalinku hadduu ku yidhaha waxaas waa maxay inaad tidhaha macalin waa sidaa iyo sidaa waayo waxaa lagu train gareeyey inaad xaq iyo baadilka rarwaysanto inaad sax iyo qaladka rarwaysantay ardayga yara yurub ee classka fadhiya marka uu su-aasha la weydiiyo wuxuu idhaha waxaan u malaynayaa sidaa iyo sidaa waayo xaquma laha inuu yidhaha waa sidaa iyo sidaa cid xaquleyba ma jirto wuxu waa sidaa iyo sidaa waa inaad tidhaha waxaan u malaynaya waa sidaa iyo sidaa waxaan filayaa inay caynkaa iyo caynkaa tay idan democracy marka soo duuduubo waxa weeyaan dadku equal opportunities bay leeyihin furas isleeg ayay leeyihin oo aada wax ku dalban kartaa laakiin xuquuqi ma jirto waa laga yaabaa inaad tidhahdaan xaggaan xuquuqi sababtan distoorada iyo ay jiraan qaanuunka iyo waa oo soo gebigiisaba lama bedeli karo distoorka haddaad boqolkiiba seventy baarlamaanka u badato haddii mujtamacu homosexual u bato oo adiga xoog lagu soo door